asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadliha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo beesha caalamka u caddeeyey go-aankiisa doorashada kadib shirkii golaha watashi qaran oo galay maalintiisii labaad xukuumadda soomaaliya oo ka warbixisay waxyaabihii looga hadlay shirka madasha golaha watashi qaran oo maalintiisii labaad ka socda muqdisho golaha midooda musharaxiinta oo dalbaday in gabi ahaanba la baabiyo doorashada kuraas abuurka badan ay ka taagan yihiin maxkamadda ciidamada qalabkiisa oo xukun dil ah ku riday askartii ka dambaysay dilka suudi iyo sakriye oo ahaa laba walaalo ah puntland oo waawaan ka dhex wada ama waawaan ka dhex bilaadaba beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya deegaan ka tirsan gobolka sool degmo uu maro webiga shabeelle oo xilligan saf lagu galo helidda biyo wasaqaysan waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeenna habeennimo guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug oo diray markaasi kheyladhaan ku wajahan baaxadda abaarta ka jirta gobolka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaarihii dalka heyti oo markaasi iskuday dilka badbaaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo talaadada ay sii baxayso arbaca ayaan soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee january sanadka laba kun laba iyo labaatan cabdinaasir maxamed maxamuud ayaana warka habeennimo idinla socodsiin doonaa soona saaray saaxiibkii axmed cali maxamed axmed daadi ayaa farsameynaya kusoo dhawaada faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa beesha caalamka u caddeeyay go-aankiisa doorashada ee dalka ka dhaceysa kadib shirka golaha watashi qaran oo galay maalintiisii labaad waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa wakiilada beesha caalamka u caddeeyey go-aankiisa xaaladda doorashada dalka rooble oo ay weheliyaan xubno kale ee golaha wadatashiga qaran ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka oo ay uga wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo doorashada iyadoo turxaan bixinta iyo tabashooyinka wixii soo laabtana lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay khusayso sida midowda musharaxiinta bulshada rayidka haweenka ah iyo weliba daneeyayaasha kale waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in dhinaciisa uu doonayo sixitaanka khaladaadka doorashada iyo in wakhti go-an lagu soo afjaro ra-iisul wasaaraha ayaa beesha caalamka uga mahadceliyey taageeradooda dowlad dhiska soomaaliya kulankan golaha wadatashiga qaran ayaana galay maalintiisii labaad cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kale xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka warbixisay waxyaabihii looga hadlay shirka madasha golaha wadatashiga qaran oo maarka oo maalintii labaad muqdisho markaasi ka furmay waxaana ku biira maanta midowda musharaxiinta xubno matalaya iyo beesha caalamka sida warkaba aad ku maqasheen afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa faahfaahin ka bixiyey
maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo u shirgudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed kulankoodaas ugu horreeyey saakay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid ah bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen aragtidooda ay dhegaysteen waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo islamarkaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto dhanka kale ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahad celiyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda wuxuuna sheegay inay ka go-an tahay in doorashadu ay u dhacdo si deg dega islamarkaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin arrintaasna ay hadda u fadhiyaan dhanka kale waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wadasashiga qaranka soomaaliyeed midooda musharaxiinta xubno ka socday dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaayeen oo si hoose looga wada hadlayay arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada si wanaagsan ayuuna shirkaasi kusoo dhammaaday waxaana laba dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka soomaaliyeedba ay sii socon doonaan
afyeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim maclimu ayuu kaasi a wararka ugu dambeeyay shirka golaha watashe qaran ka warbixinayay dhinaca kalena golaha midooda musharaxiinta ayaa dalbaday markaasi dalabyo aada u culus oo ku aadan doorashooyinka dalka gaar ahaan kuraasii horey loo doortay waxa ay hor dhigeen golaha watashi qaran ee muqdisho ku shirka uga socda waxaana sidoo kale ay soo jeedeen sixitaanka habraaca hufnaanta iyo daafurnaanta doorashooyinka golaha midooda musharaxiinta ayaa soo jeediyay in dib loogu laabto dhammaanba kuraasta doorashadooda lagu murunsan yahay lana buriyo go-aankii ay gaareen guddigii xalinta khilaafaadka ee dib u habeynta lagu sameeyey midooda musharaxiinta ayaa qodobada ugu waaweyn ay soo saareen waxaa ka mid ah ergada bay yihaahdeen waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa ee inyihiin kuwii ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka sidoo kale musharaxiinta waa in ay markaas ay doonayaan ama kursiga ay beesha u doontaan si ay sheetaa badelkeeda aysan madaxda maamul goboleeda aysan doonan karin sidoo kale qodobada ugu waaweyn ee midooda musharaxiinta ay soo saaran waxaa ka mid ah ka hadalka qoondada haweenka qodobada guud in dib loogu laabto dhammaanba doorashada kuraasta marankaasi muranka uu ka taagan yahay iyo qodobka ugu dambeeya ah amniga dalka iyo doorashooyinkiisa waxa ay laba qodob ay kusoo kobeen xaaladaas waxayna raadeen in ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas-uul ay ugu noqdaan amniga dalka madaxweynihii hore uu markaas ku ekaado musharaxnimadiisa iyo qodobka labaad oo ah sida uu dhigayo dastuurka kumeel gaarka ah waa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda ee dalka waa golaha midooda musharaxiinta qoraalka ay kasoo saareen doorashooyinka iyo kulmada ah maanta ah iyo ilaa ay shalay muqdisho ugu socdaan golaha watashii qaran ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil markaasi dil ku xukuntay askartii ka dambeysay dilka allah u naxariistee labo dhalinyaro ah oo markaasi walaalo ah oo lagu kala magacaabi jiray soodo iyo sakariye waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa mar kale faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gebagabaysay kiiska dacwadda dilkii loo geystay labada ruux ee walaalo ahaa kuwaasoo lagu magacaabi jiray zakariya iyo sowdo horaanta bishii disembar ee sannadkii dhammaaday labada kun kow iyo labaatan ayay ahayd kadib markii labadaasi ruux ee walaalaha ahaa lagu dilay xilli habeena isgoyska dabka ee magaalada muqdisho waxaana kiiskooda loo heystay laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya eedaysanayaasha loo heesto dilkaas ayaa waxaa lagu kala magacaabaa dable xoogga dalka cabdi waayeel macallin aadan iyo dayax nuur cabdi aadan xafiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ku soo eedeeyey raggaas in ay si ku talagal ah rasaas ugu fureen marxuumiintaas oo ku sugnaa isgoyska dabka ee magaalada muqdisho guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in kiiskan maxkamadda ah ay go'aan ka soo saartay maanta oo talaado ah iyadoona maxkamaddu ay cabdi waayeel macallin xukun dil ah oo qisaasta zakariye maxamuud xuseen iyo sawda maxamuud xuseen ku riday iyadoo maxkamadda dayax nuur cabdi ku xukuntay hal sano oo xabsi ciidan ah ciidamada booliska soomaaliya ayaa horay u shaaciyey in zakariye iyo sawdo ay xilliga dilka dhacayay marayeen waddada isgoyska dabka ay haleeshay rasaas ay ciidamo militari ah oo saarnaa gaari cabdibila ah ay ku fureen waddada oo xilligaas jaam ahayd iyadoona sidoo kale muuqaallo ay duubtay kaamirada c c t v laga arkay qaabka uu falkaas u dhacay
sanad cabdiwaxiid cabdulaahi daahir degmo uu maro webiga shabeelle ayaa xilligan safaf loo galaa helidda biyo wasaqeysan warbixinta soo socota waxaa ku eegay wariyahena ibraahim mayow oo gobolka shabeellaha hoose ka soo diray
waa sidan nolosha dhabta ah ee lagu raadiyo ama lagu baadigoobo biyo ay isticmaalaan dadka degmadan ku nool lama helo haddii la helana waa biyo wasaqaysan oo laga dhaxli karo caafimaad xumo dadka ku nool deegaanada kala duwan ee gobolka shabeellada hoose waxay u dhiban yihiin isbeddelka u yimaada cimilada dhibka ugu xooggan waxa uu ka jiraa degmadan awdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose dadku waxay dhibaatooyinkan oo kale ay wajahaan marka la gaadho xilliga jiilaalka oo webiga uu biyo yareeyo ama guud ahaanbas aad u jeedaan uu noqdo biila-aan degmadan kama jiro wax ceelal ah oo dadku biyaha ay ka cabaan sidaad u jeedaan dadkan xilligan waxay ku hoolan yihiin sida ay halkan uga baxsan lahaayeen biyaha yar ee wasaqa ah ee ku haray webigan si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedkooda caadiga ah
dadkan waxay isticmaalaan biyahan oo kalarkooda bedelmay oo ah inta yar ee ka hartay biyaha webiga shabeelle sida caadiga ayay dadku halkan u yimaadaan subax walbo si ay u helaan biyo ay noloshooda ku maareeyaan see waxay caadi u qaataan ama ay isticmaalaan biyahan wasaqaysan awdhegle degmooyinka kale waxay uga duwan tahay ma lahan haddii biyaha webiga uu baxo ama uu guro ceelaal biyoodyo la isticmaalo rafaadkan ayay u maraan dadkan biyo ay ku maareeyaan noloshooda caadiga ah guddoomiyaha degmadan awdhegle saalax cabdiraxmaan maxamed ayaa sheegaya in muhiimadda koowaad ama dhibaatada koowaad halkan ay ka jirta ay tahay biila-aan kii dhallinka gaboysadaan ama kaadadii dhallinka dhago ama xoolaha dhex galaan ama ceelasha laku miiro kaasa hadda biyo ama liin aragooya la koowaad biyo waay tan koowaadna taasaana iska haysan hadda way fudaana in wal kastana nagu soo hormariyo biyaha iyo webigan oo qaabshay saanka ayo marka biila-aan ku jirta intaas siinka baaqaya in biyaha lagu soo gaaro wal kale la qabadi karo ma jiro xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay degmadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga soo jawaabo baahiyaha dadkan ay qabaan cod dheerna uu ku sheegay in xaaladan wanaagsanin halkan ay ka jirto dadkanna ay u baahan yihiin muhiimadda koowaadna ay u tahay biyo ay u isticmaalaan noloshooda caadiga sida ugu dhaqsiyaha badanaan ceel ugu qodaynaa oo wiigan gudihiis la bilaabayo laakiin waxba ma tarto waxaan rabnaa baaqa ugu horreeyo oo ay soo ay ay ay fiirsadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisii dadka ka soo jeeda degmada awdheegle waxaan rabnaa walaalayaalow baahida meeshaan taagan baahi shakhsi wax ka qaban kara ma aha baahi maaragtay isteedka keligiis ay ku filan tahay ma aha waxaan rabnaa baahidan sida ugu dhaqsiyaha badan inta muxsiniinta ah oo ilaahay subxaanahu watacaalaa wax u dhiibay inay ugu soo jawaabaan si insaannimo ah ay ugu soo gurmadaan dadkan si biyo loogu helo oo ay ku noolaadaan shacabkan ku dhaqan degmada awdheegle insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu watacaalaa waxaan ka baryaynaa guud ahaan dhibaatada dalka soomaaliyeed haysato iyo abaaraha inuu ilaahay ka dulqaado imtixaan adduun weeye imtixaankaasna ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ha u yasiro ha ka qaado waxaan rabnaa wasaaradda waraabka iyo beeraha inaan iyadana baaq kale halkaan aan ugu faa'iidaysano aan u jeedino maadaama webigii uu ilaahay qadartiisii uu sidaan ku noqday uu bannaan yahay ciidda iyo qashinka dhex taalo kulley waxaan u malaynaa insha allahu tacaala wasaaradihii ku hawsha lahaa in hadda loogu faa'iidaysto si loo nadiifiyo cilladahan hadda taaganna ayna u dhicin guud ahaan stateka koonfur galbeed meelihii maaragtay webiga uu ka maro maadaama webigu uu bannaan yahay inay hadda ummadda soomaaliyeed ay ugu faa'iideeyaan gaar ahaan ummaddan ku dhaqan deegaanadan maaragtay gobolka shabeellaha hoose
ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose
mahadsanid wariyeena ibraahim maxamed mayo iyo kaasi ah warbixintaas inoo eegayay weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ciidanka booliiska magaalada boosaaso ayaa la wareegay hub iyo saanad lagu soo qariyey baabuurada ama gawaarida waaweyn ee loo yaqaano iska rogaha kaasoo markaasi la doonayay in gudaha magaalada dib loogu soo geliyo wariyeena fartuun maxamed maxamuud ayaa ka warmaysay
laamaha ammaanka gobolka bari ayaa gacanta ku dhigay hub la sheegay in si sharci daro ah lagu soo geliyay deegaanada maamulkaasi waxaana soo qabashada hubkaasi iska kaashaday booliska iyo laamaha sirdoonka puntland hubka ayaa la sheegay in lagu qariyay garaash gawaarida la dhigto oo ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana laamaha ammaanku intaa ku dareen in hubka lagu soo hoos qariyay gaari iskaroga ah laamaha ammaanka ayaa intaasi ku daray in markii hore ay hayeen xogta gaariga waxaana la sheegay in gaariga ciid lagu soo raray kadibna lagu soo hoos qariyey hubka baaritaano ayaa weli ku socda gaariga sida ay sheegeen booliska waxaana la helay xog ku aadan cidda iska leh iyo halka loo waday hubkaasi iyo saanada laamaha amniga maamulka puntland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay gacanta kusoo dhigeen hub sharci darro ah oo lasoo gelin jiray deegaanada maamulkaasi waxaana howlgallo ballaaran ay sameeyeen ay kusoo qabteen maandooriye iyo dad ku howlanaa falal amni darro
hagaag saaxiib yaal guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen dalsan muqdisho soomaaliya waanaag intaa cidduu sheega waxay dib u heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel